barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan boggaan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah shan iyo tobanka bisha nofembar sanadka afar iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab
bisha nofembar waa shan iyo labaatan sanadka laba kun sideed iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oon toddobaadkan ku eegi doono barashada cilmiga kombiyuutarka tiknolojiyadeed ee waddanka taallay markaanu aragnay kadib ayaa waxaan aasaasnay maxadkan si au dadkii uga haqabtiro wixii baahi ay uga qabeen qaybta i t-ga markaa waxaan ku aasaasnay galaasyo kooban markii ugu horreysay
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii cayaaraha balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka madaxweynaha dalka nigeria ayaa ugu dambeyntii joojiyey aamusnaantiisa ku saabsan dhimashada daraasiin askar ah oo ay toddobaad ka hor ku dileen maleeshiyada islaamiga ah gobolka borno xafiiska madaxweyne mohamedo buhaari ayaa sabtidii soo saaray war qoraal ah isagoo sheegaya in uu ka hadlay argagaxa qotada dheer leh ee uu ka qaaday dilka askarta ka tirsan militariga madaxweynaha ayaa sheegay inuu la kulmi doono taliyayaasha militariga iyo sirdoonka maalmaha soo socda si ay u qorsheeyaan tallaabooyinka xiga ugu yaraan afartan askari ayaa la sheegay in la dilay siddeed iyo tobankii bisha noofembar iyaga oo joogay saldhig militari oo ku yaala tuulada la yidhaahdo matelle
ugu yaraan sagaal iyo labaatan ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii doon kuwa dalxiiska ah oo ay la socdeen ay ugu qallimintay xerada victoria ee dalka uganda sababo la xiriira cimilada oo aad u xumayd sida uu maanta sheegay afhayeenka booliiska oo hadlay sabtidii ayay booliisku sheegeen in ugu yaraan toban ruux ay ku geeriyoodeen shilkaasi oo ka dhacay meel aan ka fogeyn halka la yidhaahdo monkono oo ku dhow caasimadda uganda ee kambala doontu aad ayay u rarnayd sidoo kalena cimiladu way xumayd ayuu batrick oyango u sheegay wakaaladda wararka ee reuters waxa uu xusay in doonta ay saarnaayeen siddeetan iyo afar qof hase yeeshee ma aanu tilmaamin tirada dadka ay doonta markiiba qaadi karto waxaa iyagana nool oo biyaha laga soo saaray lix iyo labaatan qof waana tiro aad uga yar intii ay boliisku sabtidii sheegeen in lasoo badbaadiyey
mar kale duhur wanaagsan ah dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama ee gobolka awdal kusoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo xad aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddaba barnaamijkeenna waxaa maanta inoogu marti ah maamulaha maxadka aljasiira technology ee boorama injineer maxamed cabdi muuse wuxuuna ka mid yahay dhallinyarada baratay cilmiga kombyuutarka ee afka qalaad loo yaqaano i t information technology wuxuu wax ku bartay habka online-ka oo uu ku bartay aqoontan tikhnolojiga casriga ah injineer maxamed cabdi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurka leh wuxuu ku soo kordhiyey maxadkiisan aljasiira technology dadaal badan ka bacdi in shirkadda google u oggolaatay inuu ka mid noqdo xubin qaybta g swidka google-ka ee la xidhiidha waxbarashada taasoo loo oggolaaday sannadkan labada kun iyo siddeed iyo tobanka balse ugu horreyn injineer maxamed cabdi muuse waxaan weydiiyey wakhtiga uu asaasay maxadkan aljasiira technology aqoonta lagu bartay iyo sababaha ku kalifay inuu abuuro maxadkan
haashim aad baan kugu mahadnaqayaa soo booqashada maanta aadna soo booqatay maxadka aljasiira technology institute waxaan aasaasnay labadii kun iyo sagaalkii waxaanu ka aasaasnay markii ugu horreysay magaalada borama waxaan ku dhignaa waxa weeye waa i t-ga iyo architecture-ka waxa weeye i t-go facultiyo badan aan bixinaa oo magaranaysaa ay ka mid tahay qaybtii i c t-gii magaranaysaa qaybtii computer science-kii qaybtii programming-kii computerkii oo qaybtii magaranaysaa accounting-kii oo double interya oo magaranaysa computerized accounting-kii adugu waxalla wixii lagu bixinayay theory-ga ahaa maadooyinkii oo computerized aan bixinaa marka baahida tiknolojiyadeed ee waddanka taallay markaanu aragnay kadib ayaa waxaan aasaasnay maxadkan si uu dadkii uga haqabtiro wixii baahi ay uga qabeen qaybta i t-ga markaa waxaan ku aasaasnay galaasyo kooban markii ugu horreysay maadaama waddanku markaasun dee i t-gu ay ku cusbayd galaasyo kooban baan ku aasaasnay kadib waan ballaadhinay oo brograamyada sidaan sanadba qaybo cusub ugu soo gudbinaynay qaybo cusub ugu soo kordhinaynay waan ballaadhinay haddana alxamdulilah sagaal sano maxadku magaranaysa furan yahay waxaa ka qalinjabiyey sagaalkaas sano siddeed iyo toban dufcadood oo ayaa maxadka aljasiira ka qalinjabiyey oo maxadka ugu qalinjaban badan ayaan odhan karnaa muddo yaroo intaa leeg haddana siddeed iyo toban dufcadood ay ka qalinjabiyeen oo magaranaysa qaybo badan wada bartay oo ardaydeedu haddaad eegto waxa weeye magaalo walbo waddanka ku taalla way ka yimaadeen siddeed iyo tobanka dufcadoodna way ku jiraan arday magaalo walba ka socota guulaha kale maxadku soo hooyey waxaa ka mid ah intii magaranaysaa dambe anaa ku weydiin doona guulaha maxadku gaadhay ee uu ka gaadhay aqoonta dhinaca technolojiga ee ay ku bartaan ardaydu ka hor waxaan ku weydiinayaa maadaama aynu ku guda jirno barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka maxaa hal abuura ee uu kaga duwan yahay maxadkan aljasiira technology maxadada kale ee la midka ah ee lagu barto aqoonta combyuterka horta waxyaalo badan baan kaga duwannahay waxyaalaha waaweyn intaana sheegin ayaanu kaga duwannahay maxadada dhammaan geyiga soomaalida ko horta waxaan kaga duwannahay marka horeba anagu qaabkan waxu dhigaynay shaqa abuuris bay ahayd in qofka loo sameeyo shaqa abuur oo imika tusaale ahaan ardayga maanta soo barta accounting ee manuala ama diblom soo qaata laba sano jaamacadda ama afar sano soo qaata waxa wey maanta computer accounting manual accounting meel lagaga shaqeeya dunida ma jirto ardaygaas markuu saa usoo qaato waxaanu baraynay shaqa abuurkii wixii berri ku shaqaysan lahaa oo maxaanu baraynay computerized accounting berri markuu shaqo tago waxa weeye tii afarta sane ee manualkii waxay u ahayd magac laakiin wuxuu ku shaqaynayay wuxuu ahaa wixii aljaziira ka bartay sidoo kale ardayda ma garanaysaa qaybaha kala duwan facultiyada kala duwan ee dhigta sida tusaalehaan ardayda engineerinka oo kale engineerinka barta jaamacadaha inta badan waxaa loogu dhigaa engineerinka waa theory-gii weey annaguna maxaan baraynay programyadii architecture-kii iyo structure-kii ee ay ku shaqaysan lahaayeen waxa weeye imika ardaydaa siddeed iyo tobanka dufcadood ee aljaziira ka qalinjabiyey lixdan sixty percent waxay ka qalinjabiyeen waa qaybta engineerinka designinka waxa weeye meel walba maanta way ka shaqeeyaan gobollada dalka iyo dibaddaba waxa ugu weynay ka faa'iideyna waxa weeye tii manualkii waxay u noqotay un magac laakiin waxay ku shaqeeyeen waa vocational trainingkii ama computerizerkii aanu baraynay ee architecture-ka ahaa hadday accounting-ka ahayd hadday i t-ga ahayd marka waxa weye horta marka koowaad shaqa abuuris baanu ahayn oo crash softwares baanu dhigaynay ama crash course baanu dhigaynay deg dega oo qofkii markiiba shaqa abuur u noqonaya taasi horta waa kow intaanan gaadhin qaybaha waaweynan kaga duwannahay kadib dadaal aan soo wadnay wadnay wadnay kadib kan hadda aan ku jirno labada kun iyo sideed iyo tobankii ayaa waxa aan codsanay inayna qiimayso shirkadda google shirkadda google saad wada taqaanaan waxay leedahay qayb la yidhaha google for education ama g swit la yidhaahdo g switkaasi waxa weeye abis loogu talagalay maxadada waaweyn ee dunida oo magaranaysa maxadka shirkadaasi aqoonsato lagu daro liiska abiska ama magaranaysa arminiska shirkadda google-ka dadaal dheer oo aan soo wadnay oo sanad iyo dhidhi aan soo wadnay oo magaranaysaa aqoontaydii la tijaabiyey waxaan dhigaynay la tijaabiyey cadaymo iyo imtixaano iyo wax walba aan soo galnay kadib bishii juun maxadka aljaziira wuxuu noqday maxadkii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee loo aqoonsado inuu ka mid noqdo mimbarska jisuudka waxa weye maxad nooga horreeyey oo soomaaliyeed ma jiro xitaa soomaaliyeed ma maaha xitaa maxad geeska africa nooga horreeyey oo mimbarka google for education maxadada la yidhaahdo oo ku jiraa muu jirin waxa weeye maxadkii ugu horreeyey loo aqoonsado noqday kadib guusha uu maxadku soo hooyey waxay u faa'iidaysay ardaydeedii waxayna maxadadii kale ardaydooda helayn
injineer maxamed maxaa faa'iide idinku jirta ogolaanshaha ay shirkadda weyn ee google idiin ogolaatay xubinka noqoshada g swit qaybta waxbarashada ee ay websaytekiina u ogolaatay shirkaddaasi amase ardayda wax ka baranaysa ay faa'iide ka helayaan horta dee waxaa faa'iido uga soo kordhaya kow intaan horta maadigii laysla gaadhin ardayga waxaa maadiyan uga soo kordhaya intaan laysla gaadhin dee horta waxaa uga soo kordhaya ardaydii aljaziire ka baxaysay magac bay u noqonaysaa oo maanta qof walba oo arday walba oo aljaziire ka qalinjabiya dunida meeshuu doono hadduu tago waxa weeye aqoonsi bay u noqonaysaa oo waxa weeye maxad la aqoonsan yahay shirkaddii ugu weyneed dunida aqoonsan tahay google for educationkii ku jira ma garanaysaa ayuu noqday aljaziira waxa weeye google for educationka adduunka waa la iibsadaa oo iminka hadday shirkadi iibsanayso g suit ber user waxaa loogu dhuftaa shan dollar bishii calaa user shirkadaha waaweyna dunida iibsada laakiin annaga waxa weeye waxaa naloo sameeyey free life timer ayaa maxadka aljaziira loo sameeyey waxa weeye ardaydaydu haddaanu malaayiin arday maanta dugsiga soo galaan ama iskuulka soo galaan ama maxadka soo galaan malaayiintaa ardayba waxaa laga register garanaya g suudka shirkadda google-ka malaayiintaa arday waxay helayaan life time waxa weeye aabis adduunka la iibsado oo bilaash ayagu helayaan imika taa waxaa kaaga filan ba imika markaa abiska siday ku helayaan lifetimekana siday ku helayaan waxaa faa'iide ay ka helayaanna maxay tahay waxay ka helayaan iminka tusaale ahaan shirkadda google-ku aabiska ay samayso sixty aabs weeye inta ugu badan ee adduunka la isticmaalaa lixdan aab lixdankaa aab waxaa ka bilaasha oo dadka caadiga ee gmailka isticmaala ay helaan afar iyo toban application inta kale ee soo hadhay ma garanaysaa lix iyo tobanka ka baxsan oo afar iyo afartan applicationa waliba afar iyo toban idhaahdee lix iyo afartanka kale waa lacag adduunka waa la iibsadaa oo maxaa ka mid a tusaalahaan iminka markaa aduu gmail caadiya isticmaalayso eed email ka samaysato gmailka google-ka waxaad helaysaa online drive ayay shirkadda google-ka ku siinaysaa bilaasha oo shan iyo toban g b-a haddaad shirkaddii google-ka tiraahdo adduunkana maanta waxaa loo bartamaya waxa weye online drive inaad storage-kaaga online noqdo wax ku gurato shan iyo tobanka g b ee bilaashka qof walba ku helaya haddaad tidhahdo adigaagaasi maanta haashim ii kordhiya shirkadda google-ka boqol dollar bay kaa rabaan anually inaad bixiso kadibna boqol g b oo keliya ku gaadhsiinaya laakiin ardayga aljaziiraa markaan anagu register garayna in g suudka ku darno iskuulka marka laga register garayo isla markiiba g suudkuna waan ka register garayna shirkadda google-ka markuu aan emailki iyo basswordkii u samayno horta marka koowaad wuxuu helaa lixdankii application ee shirkadda google-ku bixinaysay ee adduunka lacagta ahaa ee intaasoo malaayiin oo doorar shirkadaha lagaga qaaday oo bilaashu isagu helaya online storage unlimited u helaya weligeed iyo allahdan buuxsamayn waxa intuu nool yahay hadduu wax ku guro aan weligeed buuxsamayn dhallinyarada waxbarashada jecel iyo dhallinyarada wax ka barata mahadkan aljaziira lixdankaa ab habka ay u isticmaalayaan ma idinkaa ku tababara mise waxaa ku tababaraya shirkadaasi google annagaa ku tababarna waxa weeye markii cowsaana loo ogolaadayba shuruudahay ka mid ahay in arday walba ama macallin walba oo aan kusoo darayno g suudka g suudka in lagu tababaro waxaana u isticmaalaya abiskan marka inta hore ee basiga oo dhan annagaa ku tababarna oo iminka tusaale ahaan dee ardayda ugu badan ee maanta aabka isticmaalaa waan kuu soo waday sheekada markii naloo ogolaaday bishii june ee labada kun iyo sideed iyo tobankan haddaan ku jirno inaan ka mid noqono google for educationka aljaziira wuxuu aasaasay maxadkii ugu horreeyey soomaaliyeed ee learning management systema yani learning management system waxaa looga jeedaa waa maxad loo diyaariyey qaab waxbarasho maaha maxad ma garanaysaa dee maaha website waa website loo diyaariyey qaab waxbarasho waxa weeye websitekaasi la mid maaha websaytyada kale ee fideoyadun lasoo dhexdhigay dadku daawadaan websiteka gebigiisaaba u samaysan qaab waxbarasho wuxuu u shaqaynayaa sida websitekan caalamiga ee udami la yidhaahdo ee adduunka ugu weyn markay noqoto education websiteska kaasoo kale tabkiisi baan u samayn qofka markaa websitekaasoo booqda aad leedihiin ee waxbarashada siduu uga helayaa waxbarashada amase aqoonta ku jirta websitekiina horta waxbarashadii waan fududaynay oo inkastoo na sii kabtay google-kana loogu daray lakiin waxbarashada waan fududaynay oo ardaygu halkuu awal magaalo kale intuu ka yimaado aw maxadka aljaziira iman jiray ee uu halkaa casharada ku geli jiray maanta waxa weeye ardaygu markuu isagoo magaaladiisii jooga tusaale ahaan arday jooga kaba soo qaadba laascaanood jooga ama ceeregaaba jooga ayaa wuxuu u baahday inuu koorsooyinka aljaziiraan ku bixinayna inuu ka mid noqdo ardayda ka mid noqdo horta waa marka koowaad waxaan ka rajistar garaynaa shirkadda google-ka oo lixdankii aab buu helaa ardaygaasi mimbar buu ka noqdaa shirkaddii google-ka kadibna waxa weeye website-kii baan geynaa website-kaasi dhammaan koorsooyinkii aan bixinaynay oo dhan baan ku diyaarinoo maqal iyo muuqaala assignmentyadoodii exaamyadoodii waxalla wixii arday u baahnaa inuu wax barto ayaa website-kaa ku dhex diyaarinay website lamidii maanta ma jiro soomaaliyeed waxa weeye waxalla wixii arday u baahnaa si uu wax u barto ayaan ku diyaarinay ardaygii markaan ka rajistar garaynay google-kii google-kii iyo waxaan isku xidhnay website-ka aljaziira kadibna wuxuu noqday learning management system qurux badan oo ardaydu maanta wax ku bartaan maanta waa website-ka ugu weyn ee soomaaliya dhigataan odhan karaa ardayda aljazeera technology dotnet maanta wax ka barata online-ka website-ka waxa weeye meel ayna joogin dunida ma jiro bangladesh bay joogaan turki bay joogaan indiyay joogaan wadanka gudihiisay joogaan wadamada jaarkay joogaan meel walba way ilaa maraykan bay joogaan ardayda wax ka barata marka waxa weeye qaabkan aan u diyaarinay waa qaab heer saraa waa qaab caalamiya dhammaan koorsooyinkii aan bixinaynay ha ugu badnaadaan qaybta engineeringu ardayda ugu badanee maanta dhigataa boqolkiiba sagaashan waa ardayda qaybta engineeringa designinka barata fikirkan markuu kugu dhashay inaad hal abuurtaan website-ka wax laga baranayo ee weliba qofkii isagoo meel fog jooga uu ka baranayo siday kuugu suuro gashay markaasi in shirkaddan aad ula xidhiidho horta fikirkan website samayntu horta in badan buu marka hore igu jiray oo waxa weeye dee dhibka waxaan arkay ardayda haysta ardayda noo imanaysa meelo fogfog nooga imanaysa qaar baa kismaayo nooga imanaya qaar baa muqdisho nooga imanaya ardaygii halkan uu imanaya boormuu imanaya guri buu degaya keruu degaya dhib bay ku tahay ardayga haddana fasaxyadiibuu noqonaya oo haddana uu soo noqonaya marka markaan dhibka intaa leeg arkay ardayda haysata waliba de waxaa taana magaranaysa ka sii horreeyey oo igu dhiirigeliyeyba aqoontan online-ka inaan san u ballaadhino waayo aniga ninety percent waxbarashadeeda marka horeba online ahayd oo waxa weeye marka hore aan magaranaysa waxbarashada kusoo jirayba boqolkiiba sagaashan tobanunbaa regular waxbarashadeeda ahaa sagaashanka kale online buu ahaa toddobiyo toban shahaado online aan ka qaatay markay online-ka tahay oo hadday tahay qaybta engineerinka hadday tahay qaybta i t-ga hadday tahay qayb toddobiyo toban shahaado online aan marka horeba ku qaatay online marka iyadoo dhiirigelintaasi igu jirta aan arkayn inay regular adoo wax ku dhigtaa ay ka fiican tahay inaad online wax ku dhigato waayo ardayga galaaska imanaya markaad galaas iskuulkii regular u dhiganaysa iskuulkii timaado dee cashirkii samuurada lagugu dhigaya kadibna waad baxaysaa marka casay kugu xidhantahay maa inaad xafido ama inaad bartaa ku ilowdo laakiin ardayga online-ka ku dhiganaya waxa weye cashirkii maanta uu qaatay laba sano kadib hadduu u baahdo bartii buu ugu tegaya waayo halkiin buu yaallaa ardaygaas markaa marnaba lagama yaabo waxbarashadiisu in hoosu dhacdo marka markaan arkay inay waxbarashada online-ku boqolkiiba kun jeer ka fiican tahay magaraysa regularka ardaygii aan online-ka wax ku bartaana au mar walba ka khibrad badan yahay ka aqoon badan yahay ardaygii regularka imanaya kadibna ay igu dhalatay ardaydan mar walba noo imanaysa inaan bartooda wax ugu dhigno waxbarashada halka ugu geyno ayaan kadib aasaasnay website-kan aljazeera annagoo magaraysa fikirkana ka qaadanaynay website-ka maraykanka oo magaraysa sixty million ay dad ay wax ka bartaan sanad walba lixdan milyan oo qof baa wax ka barta website-ka udemy ee maraykanka kumanaan kun oo macalimiina ayaa ka shaqeeya oo adduunka meel walba kala jooga websitekaasi anoo fikirkiisa ka qaadanayna ayaan waxaan dhisnay oon bildgaraynay website kaasoo kalea oo soomaaliya oo ardaygii waxbarashadiisii oo isla sidii kii uunu shaqaynaya websitekan keliya ugumaanaan talagelin maxadka aljaziira oo keliya iyo koorsooyinka uu ka bixiyo ugumaanaan talagelin waxaan ugu talagalnay xitaa macalimiinta soomaaliyeed nin walba oo meeshuu doona adduunka jooga qayb tutris uu leeyahay websiteku waxa weeye macallin walba oo maanta fikir haya ama aqoon haya websiteka wuu kusoo gudbin karaya waxa weye annaga keliya wuxuu noo soo gudbinayaa inuu koorsigan hayo inuu magaranaysa aqoontaydii leeyahay caddaymahaygii sito wax dhigi karo halabuur leeyahay kadib dadkii baan u bandhigaynaa kadib dadkii waan u rajistar garaynaynaa kadibna koorsigii isagoo online oon annagu u fududaynay oo maqliya muuqaala ayuu ka bixinaya websiteki marka ma aljaziiro keliya kuma koobno
ardayga meel fog jooga tusaale ahaan ardayga nairobi jooga jabuuti jooga iyo meelo kale oo kala duwan oo magaalooyinka hargeysa jooga marka uu israjistar garaynayo o iska diiwaangelinayo maxadkiinan maxaa lacage laga qaadaya waxa weeye fiida aanu maxadka ka qaadno haafkeed baan ka qaadnaa qolada dhigata magaranaysa websiteka online-ka ku dhigata haafkeed baan ka qaadnaa waxa weye dhiirigelin in dadku ku soo hirtaan qofkii ardaya maalin ka mid noqdaa ee coors isqoraa wuxuu xaqiijiyaa inuuna qaab maanta qaabka oo aljaziira wuxuu ka barto ka fiican weligii ayna soo marin oo haddaad iminka websiteka gasho ood aragto reviewga ay ardaydu ka bixinayaan coors walba oo la qaato review bay ka bixiyaan waxay ku caddaynayaan weligood inayna arag qaab qanan wax loo dhigayo waayo online-ka waxay u yaqaaneen inuu fiidiyo meel lasoo geliyo la daawado macallin aan la arag exaamka aan la arag fiidiyo meel yaallo dhegaysanaysa kadibna waa sida idaacaddii mooska ma dhegaysa maa dhegaysa laakiin maxay arkeen inay galaaskii dhex fadhiyaan oo kale arkeen oo ma garanaysaa coorsigii iyo waa kan wuu beleygaraysanaya isla imika examkii websiteku ka qaadaya isla imika assignmentkii laga qaadaya isla imika loo saxaya hadduu garan waayo lagu celinaya saacada loo tirinaya waxa weeye way mashquuleenba maxmed waxaad tilmaantay in toddobiyo toban difcadood oo onlinea aad wax ku baratay oo aanad ahayn nin dibadda ama qurbahaba ku soo bartay siday kuugu suuro gashay in aad online intaasoo shahaadadood aad ku qaadato adigoo waddanka gudihiisa jooga horta waxaan ka bilaabay markii ugu horreysay anoo etoobiya jooga ayaa waxaan isregister garaynay jaamacadda oba university laydhaa oba university baa laydhaa jaamacaddaasaan markii ugu horreysay isregister garaynay afar sane aan wadnay sababtaan etoobiya u joognina waxay waddankeena de markaa boost baa jirtay halkaa innagu laakiin xaggani boost may jirin ama magaranaysaa ku dirto assignmentya aad ku dirto oo distance learning baa laydhaa qaabka markii hore aan u dhiganaynay distance learning bay ahayd online kan aad computerka intaad dul fadhiisanayso saa markiiba u qaadanaysa maahayn distance learning boss lagu soo dirayo qaabkan ahayd taa markaanu dhammaynay ayaan haddana waxaan dib u bilaabay Madison University jaamacad la yidhaahdo oo iyadana online waa markii ugu horreysay aan internetka ka galay jaamacad taasaa markaa iyadna aad isii dhiirigelisay kadibna in badan oo waxaan ku jiray ilaa haddana aan wadaa shirkadaha kala duwan ee sameeya programyada architectural designinka iyo engineeringa ayaan iyaguna sanad walba mid dhammeeya oo shirkadda outerdhiska ha ugu badnaatay oo iyada toddoba sano sideed sano aan ku jiray oona imtixaan walba ka qayb galo adduunka la qaadayo kaasa iyaguna ka mid ahaa shirkadda outerdhiski ha ugu badnaatay madison university open university marka markaan arkay qaabkii wax loo dhigay ayaa waxaan keennay inaan websiteka iyagii ka dhigno qaabkaa aan wax u soo barannay ku ka sii fiican kana sahlan wade sidoo teknolojiyaddu mar walba halkii ma taagnaanaysa teknolojiyaddii waayo ciyaalka yarbaa maanta mobil kaaga badanay si ay qaabkii aan wax u soo barnay markaanu aragnay si aan u sii labilaabno oo qaab ka qurux badan kiya ka sii qurux badan maqanaysaa ka horumarsan ayaan markaa websiteka diyaarinay intaas waxaynu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama aanan ku soo qaadannay waxbarashada waxaa barnaamijkeenna inoogu martay ahaa maamulaha macadkaasi aljaziira technology institute boorama maxamed cabdi muuse tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa boorama kusoo diyaariyey iyo wariyaheenna haashim sheekh cumar good halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal
aad baad u mahadsan tahay caasha haddii aynu ku horumarno ciyaarihii shalay dhacay ee horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha waaweyn ayaan qaarkood badinin haddii ciyaarta ugu kulano waxa ay dhex martay kooxaha chelsea iyo tottenham ciyaar ka tirsan premier leaga kooxda chelsea ayaa waxaa soo gaartay guuldarradii ugu horreysay oo kooxda tottenham ayaa u awood sheegatay ciyaartan waxa ay ku dhammaatay saddex gool iyo gool waxaana la joogay garoonka kooxda tottenham sidoo kale labadan koox ayaa ka wada dhisan magaalada london waxaana ka dhexeeya xifiltan gaar ah sidaasna waxa ay guusha ku raacday kooxda tottenham ciyaaryahan harrikan iyo san iyo ayaa goolasha u kala dhaliyey waxaana sidaasi ay kooxda tottenham ay guushaasi ugu horseeday in ay kaalimaha hore soo tiigsato sidoo kale deele cali ayuu ahaa dhaliyihii goolkaas goolka saddexaad ee kooxda tottenham waxaa kaloo ciyaarihii dhacay ka mid ah kooxda manchester united oo xaalad adag ku jirta ayaa barbaro ku gashay garoonkeeda waxa ayna barbaro la gashay kooxda crystal palace ciyaartan ayaa waxaa tababare jose morino oo ka hor inta aysan dhicin uu sheegay in kooxdiisa ay soo tiigsan doonto kaalmaha ama afarta sare si ay uga qayb galaan tartanka yurub inkastoo ay barbaro galeen waxaa kaloo lasoo sheegayaa in jose morinoho uu cadaadiska ku sii kordhay isaga oo toddobaad ka hor u jeediyey maamulka kooxdaasi eedda ah inaysan dhegaysanin dalabaadkiisa haddii aynu u weecanno dhanka kale iyo kooxda liverpool waxa ay ku badisay saddex iyo eber sidoo kalena kooxda manchester city oo la loodin la'yahay ayaa waxa ay garaacday kooxda westerham united afar gool iyo waxba ayay ku garaaceen hadda tartanka waxa uu ka dhexeeyaa waxa uu muuqdaa inuu ka dhexeeyo kooxaha manchester city iyo liverpool inkastoo tottenham aysan dabyar shidaynin dhinaca kalena horyaalka waddanka talyaaniga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda yudaneza waxa ay garaacday kooxda roma oo marti u ahayd hal gool iyo waxba ayay ku garaacday juventusna waxa ay labiyo eber ku garaacday kooxda sbali oo iyadu markaasi ka mid ah kooxaha horyaalka talyaaniga xidigaha koox xidiga kooxda juventus cristiano ronaldo ayaa weli sii wata inuu shabaqiisa soo taabto oo goolashiisa wuu sii wadaa sidoo kale goolka labaadna waxaa u dhaliyey mario manzukic kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda inter iyo weliba forensione oo wada ciyaaray saddex iyo eber inter milan ayaa ku badisay dhanka kalena tababaraha cusub ee kooxda real madrid santiago solari ayaa dhadhamiyey guuldarradiisii ugu horraysay kadib markii uu booqday kooxda eber waxaana ay ku garaacday saddex gool iyo eber real madrid si weyn ayaa loogu awood sheegtay iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan in kabtanka kooxdaasi uu lagu helay amaba uu isticmaalay daawooyinka jirka xoojiya oo ka mamnuuc ah in ciyaartooyda ay isticmaalaan inkastoo kooxdiisa ay beenisay sidoo kalena yuwefa ay iska fogaysay laakiin dhakhtarka kooxdaasi ayaa sheegay inuu siiyey uun daawooyin soo yara celiya awoodda qofka oo aan markaasi mamnuuc ahayn waxaana uu sheegay dhakhtarka kooxda real madrid in uu isaga dusha saaran doono mas-uuliyaddaas kooxda barcelonana waxa ay la kulantay barbaro hal iyo hal ah kadib markii ay booqatay kooxda atlatico madrid oo ka mid ah kooxaha afarta kooxood ee ugu awooda badan dalka sbain atlatico madrid iyo barcelona ciyaartooda waxay ahayd mid aad u adag ha yeeshee waa isku garab dhaceen dhibcaha ayayna ku qaybsadeen dhigida kooxda atlatico madrid dhanka kalena haddii aynu eegno ciyaaraha n b a-da dalkan maraykanka kooxda golden state warriors ayaa heshay guusheedii ugu horreysay kadib markii ay ka awood badatay kooxda portland trail blazers iyada oo kooxda golden state usbuuc gudihiisa la garaacay afar ciyaarood waana waana guuldarooyinkii ugu badnaa ee soo gaara kooxdaasi usbuuc gudihiisa waayadii dambe wararkii ciyaarahana waa naga intaa
aad yaad umahadsantahay cabdulqaadir haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka dhegeystayaasha ugu talagalay ayaanu jallaacaynaa codka fanaanka axmed rasta nala dhegeysta
codkaasi axmed rasta ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta tani intii idaacaddan oo kale aanu kaga kulmi doonno dhammaantayo aniga oo cabdiqaadira iyo caashi ibraahim iyo bashiir abikar waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
abadi ruux kale siday